Munaasabad laka furaaye iskuul laka baradow diiniga iyo maadiga waana lanka tira gale askarta booliiska saldhigga degmada xamar jajab yaa laga qowday xarunta degmada seyti maamulka degmada xamar jajab iyo xafladda kacazuumi ahaana ku mid ee guddoomiyaalka degmooyinka gobolka banaadir odayaalka dhaqanka degmada iyo weliba taliyaalka ciidamada booliiska soomaaliya taliyaha saldhigga degmada xamar jajab raxmad salaad yaanka horeynta ku dawaaday xafladda dahafurka waa inay sheegtay in iskuulku laka dhisi doono wacyiga iyo qiyamka askarta degmada xamar jajab kulamadeenii gaargaarka ahaa ee aan la qaadanay culimmadii iyo aqoon-yahanadii degmada xamar jajab waxay ka dhex dhalatay in waxbarasho diini ah lamarwan ay noo tahay maadina aan raacin doona haddii ilaahay ka raali noqdo waqtiyadeena qayb ka midana aan ugu furi doona ama aan ku bari doonaa ciidanka ka tirsan saldhigga xamar jajab maalintii laba iyo tobanka saac ee adduunyaha loo wada jeedaa laakiin maalin ay noo gaar tahay oo aan helno inaan xisaabteena aakhira wixii naga jiro aan ogaano sideedaba qofka haddii diinta ilaahay uu barto la shaqeynta bulshadana way u hagaagaysaa wax badan inaan ka bedeli doonaan rajaynaynaa la dhaqanka bulshada iyo ciidanka ee degmada xamarjajab qaar ku mid ee odayaalka degmada iyo qeybo sharaduban ee bulshada yasi wada jiray handhawaay furitaanka iskuulku inii askarta lakabara walyaabo ku reebase diinta islaamka dugsigan maanta afurteen annagana waa idinku dayan doonaa qur-aankana waa waxa aakhiriya adduunba lagu faa'iido marka culimmadu ha noo kordhiyaan insha allah risaalada dadka la qalday inaa ka dhaqdaanaal rabaa oo diintii saxda ahayd ee aan ka soo askunnay ee ummadda badbaadadeeda ahayd ee laysku tixgelin jiray ee dhiigga xaaraantinimaynaysay intii aad ku soo celisaan gudaha dadka la qaldayna aad aada risaaladaas aa u fidisaan niyanna in dadka loo dhiso askarta keliyaha maahaanee waxyaaba dadka ka faa'iidaysa doona annagaa ka mid ah oo kutubada iyo tafsiirka meeshaan ka bixi doona aan ku xirnaan doona hadduu ilaahay yidhaahdo boliisku waxa uu ka shaqaynaya ama uu shaqaynayo dhammaan waa bulshada badqabkeeda nafeed iyo maaleed iyo meel walba ah haddii xiriirka allah subxaanahu watacaala iyo qofka intaa ka shaqaynaya aan la hagaajinna ma wanaagsanaanayo dhanka dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaro dowladda federaalk soomaaliya yaa yiri xaflad weyn uuse sheegay in askarta walbadan iyo ku bedeli doonta iskuulku aqoon way leeyihiin dhallinyarada laakiin waxay rabaan in maxay ahayd baraarujin loo sameeyo dib u celin lagu sameeyo aqoontii qaarkood markii ciidanka dhexdiisa waxaa laga yaabaa inaysan bulshada iyo culimmada aysan aqoon ciidanka markuu qofka akhlaaqdare lagu arko ciidanku wuxuu leeyahay dugsiga tababarka feercelina la yirahdo waxa la yihahdaa dib loogu celiya laakiin in maanta loo furo dugsi ama madaraso ay wax ku bartaan saldhigga looga dhigo waa muhiim